assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal duhur wanaagsan kusoo dhowaada meel kastoo aad naga maqlaysaan barnaamijka duhurnimo ee xulashada daljir barnaamijka xulashada daljir waxaa dhegaystayaal soo gudbintiisa idiin sahashay shirkadda isgaarsiinta geygana ee golis selcom soomaaliya waana maalin khamiis ah taariikhdu ay ku beegan tahay labada maaj sannadka labada kun iyo toddobiyo toban barnaamijka qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo ballan qaaday inuu dagaal adag ula geli doono musuq maasuqa isku shuban oo horay xoolodhaqato isaga kala timid gobollada soomaaliya meelo ka mid ah oo ay horay u soo gaareen oo biyihii iyo baadkii uu ka dhammaaday xaalado biyiyari oo iminka ka taagan waxaa sidoo kale barnaamijkaad ku maqli doontaan raashiin loo qaybiyo dadka abaaruhu ay saameeyeen iyo dadka kale ee danyarta ee ku nool degmada burtinle ee gobolka nugaal u diyaar garowa mar kale iyo barnaamijka xulashada daljir qodobadaasi aynu soo sheegnay qodobo kale xiisala ayaan barnaamijkeeda kugu soo gudbin doonaa balse waxaa marka hore kusoo dhawaataan warkiyo kooban oo barnaamijka qaybka waxaana inala socodsiinaysa faadumo abuukar
mahadsanid bismillaahi raxmaan iraxiim madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa xalay xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya casho sharaf ugu sameeyey xildhibaanada baarlamaanka siyaasiyiin waxgarad iyo marti sharaf kale casuumaadan ayaa waxa ay ka dhigneed in madaxweynaha uu xildhibaanada golaha shacabka uga mahad celinayo ansicinta ay ku meelmariyeen ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya xasan cali khayre madaxweynaha oo goobta ka hadlay ayaa yiri waxaan idinkaga mahad celinayaa in aad siiseen codka kalsoonida ra-iisul wasaare mudane xasan cali khayre iyada oo aan qofna diidin qofna ka aamusin taasi waxay muujinaysaa in ay bilaabatay midnimadii dadka soomaaliyeed dhanka kale madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegay in dowladiisu ay ka shaqayn doonto dib u heshiisiinta iyo dib u dhiska dalka ilaalinta ammaanada loo dhiibay cadaalad bulshada wada gaarto iyo in loo naxariisto dadka saboolka siyaasiyiinta iyo waxgaradka kasoo qayb galay kulanka casho sharafta ahaa ayaa ugu dambeyntii waxa ay sheegeen in ay la shaqayn doonaan dowladda cusub sidoo kalena ay mar walba garab taagnaan doonaan hay-adda qaramada midoobey ayaa waxa ay ka hadashay ansixinta shalay ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya kadib markii ay ogolaadeen laba boqol koob iyo soddon xildhibaan in xasan cali khayre uu noqdo ra-iisul wasaare wax diiday ama wax ka aamusayna aysan jirin qaramada midoobey ayaa sheegtay inay soo dhoweynayso qaabka wanaagsan ee ay sameeyeen xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya maadaama ay si dimuqraadi ah ku ansixiyeen ra-iisul wasaaraha cusub taasina ay ka dhigan tahay in soomaaliya ay israacday michel katini ergega gaarka ee qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha soomaaliya ayaa xildhibaanada baarlamaanka federaalk waxa uu ku ammaanay howsha wanaagsan ee ay qabteen iyo kalsoonida ay siiyeen xasan cali khayre ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya ergega qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha soomaaliya michel katini ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in dowladda federaalk laga sugayo in ay wax ka qabato arrimaha abaaraha amniga musuq maasuqa iyo arrimo kale si loo gaaro hiigsiga labada kun iyo labaatanka ee ah in doorasho qof iyo cod ah ay ka dhacdo soomaaliya malaayiin qof oo ku nool dalalka soomaaliya suudaanta koonfureed waqooyi bari nigeria iyo yemen ayaa la sheegay in ay cunayari baahsan ku haysato dalalkooda dhibaatooyinka soomaaliya ayaa inta badan la sheegay in ay ka timid abaaraha dalka ka jira iyo colaadaha afhayeenka hay-adda muhaajiriinta caalamka ee io m joy milman ayaa sheegay in ilaa iyo boqol kun oo qof ay gobolkaasi macluul khatar ugu jiraan hay-adda muhaajiriinta caalamka ee i o m ayaa sheegtay in xaaladda bini-aadanimo ee soomaaliya ay kasii darayso iyada oo dadka ay deegaanadooda kasoo barakacayaan kuwaasi oo raadinaya cuno magaalada muqdisho ayaa dhowaan lagu qabtay shir caalami ah oo uu shir guddoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo kaasi oo looga hadlayay gurmadka abaaraha ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiinta dowlad goboleedyada hay-adaha gargaarka iyo deeqbixiyayaal badan maamulka somalilan ayaa laba qof oo ajnabi ah oo u shaqaynaya hay-adaha d r c iyo d d g ee laga leeyahay dalka denmark ka musaafuriyey magaalada hargeysa kadib markii ay ku kaceen falalidi ku ah diinta islaamka wasiirka qorsheynta somalilan maxamed ibraahim qabo ayaa sheegay in labada ruux ee ajnabiga ah ee la musaafuriyey ay ka horjoogsadeen in ay dukadaan islamarkaana ay wax ka sheegeen aadaanka masaajidka sidoo kale wasiirka ayaa sheegay in falalka ay geysteen labadan ruux ay ku ogaadeen in ay ahaayeen kuwo wax u dhimaya diinta islamarkaana ay iskood falalkaani ugu kaceen tallaabadan ayaa dadka reer somalilan ay soo dhoweeyeen waxaanan jirin wax hadala oo ka soo baxay hay-adaha ay u shaqaynayeen ee laga leeyahay dalka denmark xarakada al-shabaab ayaa ku baaqday in baaritaan lagu sameeyo dabkii laba maalin ka hor ka kacay suuqa weyn ee bakaaraha ee magaalada muqdisho kaasoo sababay khasaare hantiyadeed iyo mid nafeed sheekh cali maxamed xuseen oo ah wakiilka al-shabaab ee gobolka banaadir ayaa sheegay inaysan ahayn markii ugu horeysay ee suuqa bakaaraha uu ka kaco dab isagoo shaki geliya gubashada markan ka dhacday suuqaasi waxa uu sheegay in markii u horeysay aysan ahayn oo suuqa bakaaraha uu gubto isaga oo tilmaamay in dhibaatadani ay tahay waxa ay insaanku gacantooda ku kasbadeen dad fara badan ayaa ku hanti beelay gubashadii maalmo ka hor ee suuqa bakaaraha waxaana ilaa iyo hadda lagu samaynin tirakoob rasmi ah oo ku saabsan hantidaa ku baaba'day suuqaasi halka aad dhegaystayaal warkaasi kooban kala socotaanna waa reediyo daljir guddiga aqalka baarlamaanka u qaabilsan sirdoonka ee dalka maraykanka oo in muddo ah babaarayay eedeyntii ruushka ee doorashadii maraykanka ayaa arrintaasi haatan waxa uu sheegay in uu baaritaanadiisa ballaarin doono oo uu eegi doono falalkii iyo dhaqdhaqaaqii ruushka intii ay socotay doorashada waxa uuna intaasi ku daray guddiga in uu eegi doono dhinac walba oo suuragal ah si uu u salgaaro xaqiiqda jirta waaxda sirdoonka ee f b i-da iyo guddiga u qaabilsan sirdoonka aqalka sanadka ayaa waday baaritaano arrintaasi ku saabsan c i e-da iyo laamaha ammaanka ee sirdoonka ayaa horey u sheegay in dowladda putin ay dadaal u gashay sidii uu ku guulaysan lahaa madaxweyne trump iyo ceeb ay u yeelaan musharaxii la tartamaya ee haweenaydii hillary clinton warkii dhegaystayaal oo qayb ka ahaa barnaamijka xulashada daljirna waa inaga intaa markana u diyaar garooba dhegaysiga qaybaha kale ee barnaamijka iyo maxamuud
aad bay umahadsan tahay faadimo abubakar ayay taaso ahayd oo inala socodsiinaysay warkii kooban oo qayb ka aha barnaamijka duhurnimo ee xulashada daljir adeega hoodo ee shirkadda golis waxa uu u suurtagelinayaa bahda waxbarashada inay ku soo bandhigaan imtixaanaadkooda si ay ardayda iyo waalidka ugala socdaan moobaylkooda golis iyagoo aan saf u gelin boorka imtixaanka waa adeeg ahamiyadda koowaad saaraya taageeridda waxbarashada golis waa garabkaaga nooc kasta oo bulshada ka mid ah oo aad tahay waa mid waxbarashada lagu xoojinayo ardaygana loogu sahlaya in isaga oo gurigiisa jooga uu ogaan karo natiijada ama nooca uu keenay imtixaanka waa mid ka mid a horumarka laga gaadhay dhinacyada adeegga teknolojiyadda waxaana heerkaasi gaartay golis oo ah gacanta midig ee shacabkeeda si ay ugu fududaato howl maalmeedka qof kasta oo golis dugsanaya golis aniga waa garabkayga adna waa garabkaaga dhammaanteen waa gacalkeenna gugurshaaga dhallaanka u gargaara abaarta golis iyo adeegga hoodo
ra-iisul wasaaraha cusub ee dowladda federaalk soomaaliya xasan cali khayre ayaa waxa uu ballan qaaday in sharciga la marsiin doono cid kasta oo ay ku caddaato inay geysatay musuq maasuq sidoo kalena qofka aan loo fiirin doonin in mas-uul uu yahay isagoo ka hadlayay doorka xukuumaddiisa ay saari doonto la dagaalanka musuq maasuqa oo ay ku kacaan mas-uuliyiinta dowladda federaalk qaarkood ayaa waxa uu sheegay in xukuumaddiisa dagaal xooggan ay u geli doonto sidii ay uga gabagabeyn lahayd musuq maasuqa xasan cali khayre ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya waxa uu sheegay inaan cidno sharciga looga heebeysanayn darajo kasta oo uu joogo haddii ay ku caddaato waxyaabo la xiriira musuq maasuqa sharcigan la horgeyn doono isagoo arrintaasi ka hadlaya ra-iisul wasaaraha cusub waxa uu yidhi waxaan ballan qaadi doonaa in qofkii lagu helo falal musuq maasuq ah laga qaadi doono tallaabo sharci ah ma mana jiri doono haddii ilaahay yidhaahdo shaksi sharciga ka sarreeyo taasna waxaad ka arki doontaan in dhammaan ummadoo dhami ay u sinaan doonto sharciga hortiisa iyadoo cidna aan looga heebaysan doonin xilka ama mansabka dowladeed ee uu dalka u hayo xukuumaddeyda waxaa haddii ilaahay yidhaahdo halbeeg u noqon doonaa kartiyo hufnaan sidii halhaysku u ahaan jirtay ra-iisul wasaarihii hore allah u naxariista mudane cabdirasaaq xaaji xuseen waxaa hobaalah in shacabka soomaaliyeed ay gashay rajo wanaagsan oo keentay inay si buuxda u taageeraan dowladda federaalka oo uu hogaaminayo madaxweyne farmaajo sidaas daraaddeed xasan cali khayre ra-iisul wasaaraha cusub ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayuu kaasi ahaa degmada isku shuban ee gobolka bari oo ka mida meelaha roobabka yar uu ka da-ay bilo ka hor ee gobolka bari ayaa waxaa laga soo sheegayaa iminka biyoyaraan iyo baad la-aan kadib markii ay dhammaadeen biyihii roobabkii da-ay iyo baadkaba waxaa dhinaca kale adag xaaladda nololeed ee dadka halkaasi ku sugan axmed jaamac aadan waa guddoomiye ku-xigeenka degmada isku shuban ee gobolka bari khadka taleefonka ayuu iigu waramay
markaan waxa weeyaan waxaa jira biyihii waa nagu keenay wadaadadna biyay keeneen hay-adda unicef oo kaashanaysa baaso weynna biyay keentay biyihii waa la daamiyey dul badan baa la geeyey xoogaha biyaha waxaa yaraaday boyadaha biyihii la siinaya waa yaraaday meelaha kala fofog baana dadku degan yahay dadkii haddee meelaha kala fofog oo sideetan kilomitr iyo boqol kilomitr joogay ilaa lixdan kilomitr dadkii joogay way qadeen oo biyo la-aan baa ku dhacday maadaama biyaha boyadaha la siinaya ay yihiin biyo raqiis ay yihiin ummadda hadda halkana dhegto oo halka oganaysa oo biyeeda ku haysana waa dadkii omanaayo meelaha fog deganaayo degmada xoogaa kasii fogaa weeye oo u badan dadkaas oo guursada u badan weye ma garan waa garta marka waxaynu la soconnay in roobab halkaa uu qabtay bilo ka hor roobabkaas oo keentay in dad meelo kala duwan isaga kala yimid inay deegaanadaasi ay soo gaaraan si biyahaasi ay uga faa'iidaystaan marka biyahaasi xaggee ku dambeeyey
roobkaas waxa weeye su-aal aada muhiim waa weeye roobkaasu biyaha toogbay soo mareen meelo biyaha qabatana ma lahayn biyihii xurfadihii la qoday oo hay-aduhu qodeen baa wax galeen iyagiina waxa weeyaan bishii ugu horreysay roobku daay baa la fuuqay booyadaha ka saaray dadkaa biyaha ugeynayay kaman baa la dhigay biyahaas bishii ugu horreysay oo biyuhu roobku da-ay bay soo gaareen wixii ka dambeeyey waxa weye infaaqbay waddanku ahaa marka waxaa nasiib darro weyn ah biyihii toog ka soo dhacay haddii biyo xeleen loo samayn lahaa oo meelo biyaha qabta loo samayn lahaa biyo badan baa la heli lahaa oo laga faa'iidaysto taasina ma dhicin dawladdana codsiga waa ugeynay ilaa inkiis waxaan rajaynaynaa hay-adaha iyo dawladdaba inay haddii aan la idmo xirfado badan la qodo in biyo xeelno badan la sameeyana waa rajaynaynaa laakiin biyahaasu su-aashaa wey su-aal muhiim ah weeye biyahaasi waa naga baldaroobeen barro xun bayna naga baldaroobeen bixii ee caaf lagu lahaayo ilaahay qabtay oo barkadaha galayna way dhamaadeen waa garta marka hadda biyahan xaggee baa laga keenaa markaa biyaha hadda waxa weeye isku shuban baa laga daraa biyaha isku shuban weeye booyadahaasaa qaadaya lixdan kilomitr iyo todobaatan kilomitr bay geenayaan booyaduhu marka waxa weeye gargoortan bay naga gelayaan markaanu biyaha daaminayno haddii dee booyadin gargoortankii gelayaanin oo biyihii iyaguna ku gargoortamayaanin biyaha naga keenayaan ay tahay biyo raqiis oo hadee laisgaarsiinayo ummaddaa la gaarsiinayo meeshii marka arrin aada u khaldaan baa taalla marka waxaan rajaynaynaa marka waxa weeyaan biyaha hadday ay yimaadaanin in si wanaagsan oo waxa weeyaan looga qayb qaato qaybinteeda bayaduhu tanaasulaan oo inta la yidhaahdo biyaha ku dhaashay ay ku dhaamin doonaan haddii alla idmo dadkaana biyaha la gaarsiin waa garta marka booyadaha imis ayay ku dhaamiyaan marka halkii booyad
booyadaha way kala jiraanin booyaduhu waxay ku dhaanshaanin horta boqol baa lagu dhaamiyaa biyaha boqol ma garan
boqol dollar boqol doolar baa lagu geeyaa marka boqol doolar midudaan boqol doolar lagu geyn karin baa jira laakiin biyaha kale oo wadaadadu dhaaminayaaniin waa wax la iska soo urursha bay ahaayeen oo siday noo sheegeen dee biya iska waxa way iska yar bay ahaayeen hawalna iyagu biyuba yaraayeen oo nagu yaraayeen oo aad nagu yaraayeen be misna lacagtu yarayd hooyadu begoortan bay nala galeen waan isku xiiqnay laakiin haddeer waxa weeyaan konton bay ku dhaansheen
waa garta marka dadkan biyahan sidee marka loo gaarsiiya marka ma yihiin biyo ku filan oo iyaga iyo weliba xoolaha ay wataanba dabooli kara baahidooda maya kuma fidla xooluhu awal ma cabayn laakiin hadda qoraxdii baa taabatay waa ooman yihiin xoolii hadeer waa ooman yihiin biyo hadda la dhaaminayo xoog bay rabaan biyo xooga bay rabaan ninkii haddeer tobankii qoys oo dowladda biyaa meel loogu shubaayey haddeer hal hal reer baa biyaha meel loogu shubaya waayo xoolihii baa hadda cabaayo oo biyo u baahan geeli baa biyo u baahan riyii baa u baahan hilii baa u baahan oo xilli diraaca baa la galay oo geelii baa qalalay marka hadda biyo laba jibaar bay noqonayaanin oo dadkii awal halka booyada laba bilood bay haysanayay ma hayn karaan labaatan beri
waa garta marka iyagu biyaha xaggee loogu keediyaa ama loogu shubaa marka dadka abaaraha iyagu soo barakiciyeen waxaa loogu shubayaa meel baa loo qodaa waxa weeye toban lix reer toddoba qoys meelahaas dhexdooda la dhigayaa oo waxaa la qodaya meel baa loo qodaya bacdina dhacdaa loo dhigaya dhacdaas biyaa loogu shubaya halkaasay ka wada cabayaan marka marka sida hore waqti qorshe hore oo aan biyaha ku daami jirnay oo ku shubi jirnay hadda isbedel baa ka dhacay waayo hadda xoogay baa oomay oo biyo u baahan xoolaha marka waxna ceelasha iman karaanin waxna waxa weeye boqol kilomitr bay joogaan oo hadee ceelasha ma soo gaari karaanin marka kuwa biyaha loo geeyo waa garta marka waqti intee lag bay marka biyahaas ay qoysaska ay hayaan
dadkaas biyahaas waxay hayeen dad laba isbuuc bay hayeen dadna saddex isbuuc bay hayaan laakiin hadda odayaashii shalay aan iswaraysanay biyihii waa naga dhamaadeen waa dadka ugu dambeeyey biyihii waa naga dhamaadeen annaga biyihii hadda naloo shugay waxa waa naga dhamaadeen haddee biyo toban qoys oo loo shugay badeed biyaa loo shugay bac loogu shubayn haddee waa dareemi kadhaa marka adigu reeraha ugu roon waxa weye saddex isbuuc bay bay hayeen
waa garta marka hadda xoolihii ma helaan ee, naq ay cunaan
xoolay naqoodi miyahu naqdi xoolo waa yaraaday naqu waa waa sii yaraanaya waa sii qaladayaan geedu waa qaladayaanin naqu markii uu meesha la isugu yimi naqi haddee ummadda baa isku daadatay dii ummadda isku daadatay oo xoolihii iyo reerihii iyo wixii is- isu fuuleen haddee naqi waa yaraadayba eber wey haddeer haddeer meeshan magaalada ka hooseysa oo jeceel la yidhahdo hadda ummadda isugu timi halkaasa oo jeceel baa lasoo galay si ay dadku halkaa ugu xooluhu halkaa ugu badbaadaanin marka aada iyo aad bay geedu u yaraadeen waa garta hadda marka maxaa qorshaa marka oo idinka idin degan
anaga waxaa qorshaha loo degan dee dadku inay halkaas la- la deganaado oo ilaahayna la aaminsanaado oo waxa kan ilaahay baa keenay waxay la tahay ilaa roobab da-aan dadka soo guuray meelaha kasoo guuray ilaa roob kudo dadku waa gaabuu iska joogayaa waa dad soo guuray soo guur labaad ma noqon karo waxaa marka rajeynaya ilaahay in roob noo keeno ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogtana waxa weye dad ilaahay baa dumarka bixiya laakiin dadka ay wax u qaraanin oo waxay tari karaan la taro anaga degma ahaan haddee awood anagu degmo ahaan uma lihin ummadaas oo dhan inaan wax siino laakiin inaan lagu qaylo daan samayno mas-uuliyaddoodana saaran ilaahayna u barino ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan uga codsanno inay dee waxa weye dadku waalahooda soo gaarsiiyaan waxay soo gaarsiin karaan waa anaga noo qorshaysan
waa garta marka biyaha laga yimaado ee, noloshooda kale caadigu waa side marka dadka
dadkaas horta ilaahay baa waxa weye saalada baxsha waa ay iska fiican yihiin laakiin dadkii soo guursada ahaa beesh bay joogaaniin waxay hadda ay la yimaadeen oo wateenna waa kasii dhammaanayaan wixii ay degmadu siisay oo u ururisana way ka dhammaatay hadda ilaahooba ilaahay bay leeyihiin laakiin bariis iyo biyo way iswataaniin hadday biyo helaan bariiska way u baahan yihiin waa reer miyi oo iyagu xoolahaasi ka walwalaya hadde xoolahaas aa nafta kaga jidaayo biyadaas biyaha ay raadinayaan xoolahay u raadinayaan xoolahaas hadde nafta kaga jida hadda ninku hadduu xoolo haysto oo xooluhu biyo u haystaan oo daaq- eh, daaqna u haysto de waa alaa u badbaadi kara laakiin dadkii haddeer iyaga ruuxadoodu waxa weeyaan dadku dad nafta ku jira ma laha dad ebera weeye dad nacaruudi baabiiso weeye oo aan waa shalay waxaa nin baa wuxuu igu yidhi anigu maalintii eh, habeenkii subax adaan quraacdo ma ma macashayo ma qadeeyo waa wax aada looga naxo wey arrintaas waa arrinta waa waa arrin dab ah oo xaqiiqiyana weye nin quraa intuu quraacaday oo maanteeda wareegayo aan qadayn oo cashayn oo subax idina quraacanaya waa arrin jidda oo cad weeye waxa weye dad badan bayna ku jiraa waa arrintaasi waa arrin aada uga looga naxo weeye marka dhibaatadaasaa jid ilahay baana keena ilahay baana saari kara waxaan rabaa eh, ummadda soomaaliyeed meel kastay joogto horta waxa weeye eh, hay-aduhu waa dadaalaya nin Eh, runtii waxa weeye hay-adihii waxa weeye ugu sarreeyey ee unicef iyo w s d madaxdii ugu sarreysay waa inoo timi waxaan ka rajaynaynaa inay waxay qaban karaan qabtaaniin laakiin waxaa la rabaa ummadda soomaaliyeed meel kastay joogta- joogto ha ka badbaaday weli waa hogadii weeye wixii la urushay waa dhammaadeen waxaa la rabaa ummadda soomaaliyeed heer boosaasood baa hadda garab nalaha oo gobolka bari xarunteedii tahay baarana mar labaad inay noqdaaniin wadaadadii mar labaad inay soo noqdaaniin midna mar labaad waxa weeye dadkii sidii oo kale loo soo noqdo oo raggii waxa weeyaan eh, waxa weeyaan shaqaynayey lala shaqeeyo hadda tegaya oo kale iyo asxaabtiisa si lala shaqeeyo mar labaad dadkii loo soo noqdo hadda waxa weeye haddaan roob iman xaaladdu sidii waa kasii xun tahay marka waxaan codsanayaa dhammaan anigoo ku hadlay afka maamulka degmada isku shuban ee gobolka bari in ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto oo la gargaar la sameeyo oo ummadda loo wax- wixii la heli karo la siiyo xirfadihii in la badiyo si roobku waxa weeyaan u qabto biyaha u qabto in xirfadihii soconayo la badiyo ayaga fow oo arrintaas waxa weeyaan ku daba jida oo xirfadaha qodaysa waxaan leenahay hawl kala daaray weli waa hogadii xirfadihii aa qoday waa ku libaanay Eh, dadkiibaa biyo u galeen oo muddo cabaayeen mar labaad ha naloo badsho biyahaas oo xirfadaha ha la qodo oo hala badiyo hay-adaha kale oo iyaguna ka hawlgala ee somalilan waxaa codsanaya inay fakirka soo saaraan iyo isku shuban axmed jaamac aadan gudoomiye ku-xigeenka degmada isku shuban ee gobolka bari ayuu kaasi ahaa barnaamijku waa xulashada daljir dhanka kale magaalada garawana guddoomiyaha guddiga gurmadka abaaraha puntland sheekh fu-aad sheekh maxamuud xaaji yuusuf iyo sheekh cabdiqani qorane oo iyaguna ka mid a culimmada xubnaha ka ah guddiga ayaa ka hadlay xaaladda abaaraha puntland iyo meelo biidhaamin ay ka sameeyeen waxay baaq ay u direen shacabka muslimiinta ee dalka iyo dibaddiisa ku sugan oo ah inay caabiyaan dadka abaaruhu ay saameeyeen oo imika wajahaya xaalado adag sidoo kale guddiga ayaa iska fogeeyay inay lacag ay ka heleen dowladda federaalka ee soomaaliya oo bilowgii bishii hore ee dowladda puntland lagu wareejiyey lacag gaaraysa boqol iyo konton kun oo dollar taas oo guddigu uu sheegay in puntland lagu wareejiyey balse aysan soo gaarin guddigooda gurmadka abaaraha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم maanta oo taariikhdu ay tahay labadii bisha saddexaad labada kun iyo toddobiyo tobanka annagoo ah guddiga gurmadka abaaraha waxaan rabnaa inaan warbixin kooban ka bixinno abaarta iyo waxyaabihii qabsoomay iyo saameynta abaartu ay yeelatay abaarta gobolladan puntland ka jirta waxaa lagu sheegi karaa runtii abaar baaxad leh waa abaar soo jiitantay oo muddo socotay markii hore waxay si aada u saamaysay oo markii horeba ku dhufatay ee gobolkii la isku ohan jiray sanaag iyo gobolkii la isku ohan jiray bari halkaas oo runtii ay aada iyo aada xoolaha u wiiqday waxaa markiiba dhulkaas ay dhulka dhigtay abaartu geelii waxaa kusoo xigsaday idihii waxaa sii wiririg laha deer riyihii abaartu ma aysan harin runtii way soo gudubtay waxay saamaysay gobollada intii kale oo dhan gobolka nugaal si xoogle ayay u saamaysay waxay aada wax u yeeshay arigii gobolka mudug sidoo kaleeto aad iyo aad bay abaartu u saamaysay gobolka mudug haddaan kala qaado oo ciidka iyo cadduunka aan ka dhigana haddeerna aanu safar ka nimid anigii sheekh maxamed macalin iyo ragna la socday ciidka waxaa la odhan karaa arigu waa gabaabsi ari kii la odhan jiray waa dabar go-ay geelii wuxuu isugu haray dhulka gudda leh ee u dhaxeeya meesha la yidhaahdo goldogob ilaa iyo food cadde ilaa iyo daarasalaam dhulka udhexeeya geelu marka xoogaa guddaasu subaxii abaabaa habeenkiina iyo subaxiiba quraac iyo qado iyo casho ayaa sida aadanaha loo kariyaa marka gobolka dhinaciisa kale oo cadduunka ah waxaa ku xaraysan oo ku haray xoole aad u fara badan xoolihii maalan geelii gobolka sool iyo buuhoodle geeli gobolka nugaal geel gobolka bari ka yimid iyo geelashii mudug ayaa waxay ku urursan yihin intooda badan meesha la yidhaha cadduunka khaasatan dhulka u dhaxeeya ceel bardaale ilaa iyo dhinowda ilaa iyo meesha la yidhaahdo hawdka maxaan ku leeyahay ka rogan godob jiiraan ilaa iyo meesha la yidhahdo maxaan ku leeyahay dhulkan cadduunka ka mid ah sanaaga la yidhahdo tulkan daalan doolle dhulkaas ayaa xooluhu waxay u joogaan si aad iyo aad ah oo geel aad u fara badan baa jooga iyo ari aad u fara badan iyaga laftigooda runtii aad bay abaartu u saamaysay geelu markuu cabo biyaha waa laga yareeya isla markaas badankii waa fadhiisanaya waa intiiba la qaato oo geela la istaajiyo arigu tarabtarab buu u le-anayaa waxaa abaartu ay wadataa xanuun xanuunkaa waxaa ka mid a oon dadka ku soo aragnay shuban waxaa ka mid ah iswad waxaa ka mid ah kaduudiye waxaa ka mid ah malario xanuunadaasna waa soo aragnay oo dadka ayaa noo sheegay iyagoo xanuunsanna waaba soo aragnay waxaa jira dad fara badan oo xoolihii ka dhammaadeen oo degaano kala duwan oo gobolladoo dhana ku soo xerooday gobolka sool iyo buuhoodle xoolihii waa ku harsan yihin intoodii badnayd wax yaroo bari u hayaamay maaha eh iyo geelashaas aaday cadduunka maaha eh runtii waxaa ka jira haraad aad iyo aad baaxad u leh waxaa jirta baad la-aan ariga iyaga laftigoodu waxaa la dhihi karaa waa sii gabaabsi marka aan abaarta saa u sawirno guddigu dhulka intaa la eg intiisa badan wuu maray dhulka taa taaka looma mari karo laakiin haddaan idiin soo koobo mudug inta udhaxaysa buqallooc ilaa iyo food cadde ilaa iyo maxaan ku leeyahay nugaal uu soo saaro dhinaca ilaa dhinacan kalena uu nugaal iyo sool dhinaca saaro maxaan ku leeyahay guddigu wuu maray gobolka sanaag laga bilaabo dhahar ilaa iyo sool geriyo laga bilaabo meesha la yidhaahdo maxaan ku leeyahay een laga soo bilaabo eldaahir ilaa iyo yube ilaa macagta waa la maray gobolka bari een laga bilaabo meesha la dhulkan hadda la isugu guuray meesha la yidhaahdo dhudhub ilaa iyo bayla ilaa iyo jeedaal ilaa iyo maygaag ilaa iyo xumbays ilaa iyo isku shuban ilaa iyo meesha la yidhaha xiriiro ilaa garan noodir guddigu waa u maray een yani waxa weye waxaad garanaysaan marka een xajmiga abaarta guddigu wuxuu ula noolaaday wuxuu guddigu soo arkay xoolihii oo baktiyaya wuxuu soo arkay dadkii oo haraad la liita wuxuu soo arkay een duunyadii oo tarabtarab u la-inaysa dadkii oo xanuunsan runtii guddigu sidaasuu ula noolaaday guddigu wuxuu shaqada bilaabay inuu biyo qaybiyo koob iyo tobankii bishii koob iyo tobnaad labadii kun iyo lix iyo tobanka een xilliba xilli bay ahayd intii roobka gobolka bari ka da-ay badweynta hindiya dhulka u jeeda oo diilinta ah oo hadda dhulkii aan sheegay oo dhudhub ka bilaabanaya ilaa saawax uga rogan ilaa xaafuun dhulka ka soo rogan een ilaa iyo baargaal yacni waxaa weeye guddigu waa uu maray marka intaan roobkaasi da-in ka hor guddigu wuxuu qaybiyey laba kun iyo boqol iyo shan iyo afartan booyadood oo biyo ah guddigu maadaama uusan baahidoo dhan dabooli karin wuxuu isu xilsaaray inuu biyaha qayb ka qaato ee waxaa jira wuxuun raashina oo qaarna iskuullada laga ururiyey qaarna hay-ada bixiyeen oo gaarayey maxaan kula ilaa afar boqol iyo sagaashan ilaa afar kun iyo sagaal boqol oo qoys oo la qaybiyey way jireen laakiin biyaha ayaa muhiim noo ahaa bishii hadda dhammaatay guddigu wuxuu aad iyo aad isku xilsaaray inuu biyaha qaybiyo wuxuu laba jeer ku noqday gobolka mudug wuxuu maray dhulkii bari ee la isugu soo guuray wuxuu maray meelo aan gobolkii bari meelaha la isugu soo guuro ahayn sida gobolka gardafuu hadda meesha loo bixiyey maxaan ku lehay degaano degmada qandalo ka tirsan wuxuu maray gobolka sanaag meelo ka mid ah marka la isku soo xooriyo maxaan ku leeyahay mar walba gobolka sool iyadana waxaa ka jira guddi guddigaas xiriir baan leenahay waa wada shaqaynaa waxbaanu isu dawinnaa marmarka qaybtood annagaa galna oo mar baanuba intaanu ka bilownay meesha la yidhahdo kalcad ilaa iyo sarmaan ayaanu marnay sarmaanyo dhulka la yidhaahdo ayaanu maray intaa dambeeto biyaha aan qaybinay yani bishaan iyo maxaan ku leeyahay waxa weeye saddex kun iyo saddex booyadood oo biyo ah yani waxaad garanaysaan markii biyaha la ysku daro waa biyo lix kun oo booyadood gaadaya marka markaynu inta dambe hadda u nimaano oo saddex kun iyo saddex booyadood yani markii booyadaha anagu boqol boqol dollar baan ku bixinaa yani waxay noqonaysaa saddex boqol iyo maxaan ku leeyahay saddex boqoloo kun iyo saddex boqoloo dollar marka laga reebo shidaalada iyo kharashaadka ku baxay halkaa waxaad ka garan kartaan wixii annaga aan gacanta ku haynay tii hore aan sheegnayna yani lacag ilaa laba boqol iyo labaatan kun ku dhow ayay ahayd lacagta kharash garowday waxaad garanaysaa markii annaga gacanta ku haynay ama gacantayda soo galay in ay gabaabsi yihiin hadday wax ka hareen sidaa daraaddeed waxaa la rabaa maantay dowlad goboleedka puntland dowladda federaalka ah ummadda soomaaliyeed meelay joogtaba dibad iyo gudaba maxaan ku leeyahay dowladaha caalamka islaamka gaar ahaan dowladaha carbeed ee dunida damiirka fiican leh inay u gurmadaan u istaagaan in laga hortago masiibo qaran oo hadda runtii qaybtee taagan tahay lagana baqayo aadanuhu inuu u lecdo maxaan ku leeyahay haraad iyo gaajo duunyada warkeedbada adduunya waa sii gururubtiri laakiin waxaa laga baqsan yahay in aadanuhu u dhinto haraad iyo gaajo annagu kolley weli ma aanaan arag aadana haraad iyo gaajo u dhintay laakiin waa ku dhow yihiin haddii roobku raagana khatar xoog leh ayaa soo socota ilaahay waxaan weydiisanaynaa raxmad waasaca oo deg dega inuuna siiyo asagaa nagu filan warbixinta intaas ayaan anigu uga baxayaa waxaan ku wareejinayaa culummada kaleeto بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم wixii warbixin ahaa sheekh fuaad baa inoo dhameeyey waxaan anagu hadda ku xoojinaynaa baaqii uu horey u sheegay inaanu sii xoojinno waxaanu indhahayaga ku soo aragnay wax la suuraysan karo ma aha waxaynu horey u aragnay ma aha waxaan horey u maqallayna ma aha kolle un anigu intii aan taariikhda noolaa mana arag mana maqal abaar intaan la eg baaxadda iyo dhibka labadaba waana abaar saamaysay dadkii iyo duunyadii labadaba waana abaar aanu ka baqayno haddii aan gurmad deg dega xagga alle ka imaanin ummadda islaamkuna ummadda aysan u soo gurman inay ummad badan abaartan raacdo ay ku leeato maxaa yeelay dadkan soomaaliyeed waxay ku noolaayeen duunyada ayada ayaa waxay u ahayd waxay xidhaan waxay cabbaan waxay cunaan intaba waxay kala soo bixi jireen duunyadii duunyadii dadkii hadday dhaafto oo aan xoolihii laga gadanayn oo aysan cad ay cunaan lahayn oo caano ay cabbaan aysan ama dhammaan lahayn waxaa qofkii uu ku soo dhacayaa meel cidlo ah dadkii marka intooda badan annagu waxaanu indhahayaga ku soo aragnay iyagoo soo hoyday oo ku soo xarooday magaalooyinka iyo deegaamada iyo tuulada u dhow uu qof walba biyo u soo raadsaday waxaan marka ummadda islaamka ugu baaqaynaa oo ay ugu horrayso dowladda puntland iyo dowladda federaalka ah iyo cid kasta oo muslim ah oo ummaddaa ka danqanaysa in gurmad deg dega loo fidiyo ilaahay ayaa gurmad leh gacanta ilaahay keliya gaadhi karta laakiin qofka muslimka ah waxaanu ka codsanaynaa inuu isaguna wixii tabartii ah soo dadaalo walaalaha waxaan leenahay haddaad wax kala weydaan biilkii aada lahaydeen oo aada siin jirteen naftiinna iyo ehelkiinna qayb uga soo gooya walaalihiin waa idiin baahan yihiin maanta usoo gurmada wajasaakum allahu khayran ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu madar khayr qaba ina siiyo man laa yarxam laa yurxam haloo naxariisto dadka ehelka ah oo walaalaha qof walbaana tabartiisa ha usoo tallaabsado wabilahi towfiiq waxaan u malaynayaa warka ku saabsan abaaraha dhegaha iyo araggaba waa ku batay waxa uu baahan yahay oo keliyana waxa ay tahay musiibada dhacday oo la dhihi karo waa musiibo qaran ee dadaal iyo gurmud u qalma mustawaheeda in la isugu taago baaqan wuxuu ku jeedaa dhammaan inta damiirka leh inta ahlu sharafka ah inta naxariista leh oo waxa weeye alle subxaanahu wa tacaala doonaysa agtiisa inay wax dhigtaan maxaa yeelay waxay marayaan dadka iyo duunyadu mustawihii alle subxaanahu wa tacaala wax looga raadin jiray oo badbaado waman axyaaha fakaannama axya annaasa jamiica duunyada wixii tegey waa tageen intii badnayd baana tagtay oo tusaale yar haddii aan idinka siino meelihii la maray ama aynu marray waxaa lagu soo arkay qoys lahaa afar tiro oo ari ah oo ay u ahareen siddeed iyo toban neef waxaa la soo arkay nin shan boqol oo neef oo ari a lahaa oo soddon ay ka hartay oo soddonkiina qaar ka mida ay dhinteen intii warbixintu uu ka sheekaynayay u lahaa arigii intaasaa iga baxday intaasaa iga dhimatay sheekh faad wuxuu yidhi dad dhintay lama sheegin laakiin waxaa la sheegay dad intay xoolihii dhaafeen caqligii uu ka tegay oo waashay oo naftoodii dilay oo isdilay baa meel walba laga sheegayaa ma garanaysaa waa dhibaatooyinka laga dhaxlay abaartay ka mid tahay walaalayaal intii abaartu ay dishay ama gaajada u dhimatay ama waxa weeye geeri ay ku timid dad iyo waxa weeye duunyo marka laga soo tago inta nool cudur iyo gaajay qabaan oy u baahan yihin in lagala tacaalo cidda ay fiirsanayaan oo ay sugayaan alla ka sokowna waa gacanaad u fidisaan iyo waxa weeye naftiinna saad uga fikiraysaan oo kaleod uga fikirtaan in loo shafeeco qaado in loo ergeeyo in adduunka aad xiriirka leedihiin aad gaadhsiisaan baaqa ku saabsan inay musiibo qaran ka taagan tahay soomaaliya dowladaha iyo maamullada dowladda federaalka maamullada dalka ka jira oo aan kala haral aan lahayn ummadda soomaaliyeed ee qurbaha ku nool inta gudaha joogta inta ay waxa weeye codkooda gaadhsiin karaan ooy uga shafeeca qaadi karaan dhammaan waxaan u soo jeedaynaynaa baaq ah inay isu taagaan oo ay u guntadaan badbaadinta hambada ka hartay ummaddan ee musiibada abaartu ay ku habsatay oo alla ma ogiya cid kale oo maqan aanay jirin ilahayna waxaan weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala dunuubta aynu ku kasbannay inay wax ka nagu dhacaan inuu naga cafiyo dhibaatadana naga dulqaado gargaar deg degan uu dhinaciisa nooga keeno markaa kadibna waxaan idinka codsanaynaa o idinku adkaynaynaa u naxariista walaalihiin aad baad umaad
bismi illahi raxmaan raxiim lacagtaas kolley dalkay timid dowladda federaalka ayaa dee kolley lacagta qaybinaysay dowladda federaalka waxay ku wareejisay dowladda puntland annagu runtii dee waxaan ururinaynay wux uun shacabkay ahayd marka kolley insha allahu tacaala haddana waa ballansannahay dowladda madaxweynaha iyo annagu safar baan ku maqnayn mar bari baanu soo marnay toban habeen aan ku maqnayn anigii sheekh maxamuud iyo rag kaleeto haddana waxaan ka soo noqonnay mudug oo ciidii caddoonka ah marka insha allahu tacaala waa iska waraysan doonaa laakiin lacagtaas dowladda ayaa gacanta ku haysa anaga nama soo gaarin wax yar baan rabaa inaan ku daro geedkii ah bismillahi raxmaan waxaan leeyahay oon ku baaqayaa runtii hadday tahay dowladda hadday tahay anagoo guddiga ah hadday tahay dadka kaleeto runtii iyadoo waddanka abaari ka wada jirto oo khatartu ay aad iyo aad u fara badan tahay waddanka in isku si loogu gurmadaa la rabaa laakiin si dadku wax uga cayntaan gobolada lays gobolkaas laysugu soo guuray oo ba- dhulka badweynta hindiya u jeeda iyo cadduunka mudug waxaa ku harsan ama ku urursan duunyo fara badan oo dadka ka dhexaysa waxay u baahan tahay xaalad gaara in lagu maamulo ee runtii maskax iyo awood labadaba u baahan tahay kuwaas waxay ahaayeen culimaudiinka xubnaha ka ah guddiga gurmadka abaraha ee puntland waxa raashiin ama gargaar loo qeybiyo dadka ay abaaruhu saameeyeen iyo weliba dadka kale ee noloshoodu ay hooseyso ee ku nool degmada burtinle ee gobolka nugaal warbixin arrintan ku saabsan cabdi xasan farateeb ayaa inoo faahfaahinaya guddiga abaaraha degmada buurtille ayaa maanta jeer ku ka qaybiyey beer duleedka waqooyi ee degmada buurtille dabaaleeya waxaa isugu jiray qaybaha kala duwan ee raashinka dadku quto gudeelan ayaa waxaa laga sooruuriyey gudaha degmada buurtille maalmihii lasoo dhaafay waxaana arrintaa nooga warbixiyey xabisaabiyaha guddiga abaaraha ee degmada buurtille maxuudiin maxamed xaashi bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin uma asalaatu wasalaamu calaa ashrafi almursaliin wabacda maanta waxaanu duleedka waqooyi ee degmada burtinle ka qaybinaynaa deeq raashin ah oo isugu jirta bur bariis sonkor baasto timir saliid iyo dhar aanu ka soo ururinay dadka muxsiniinta oo ku nool degmada burtinle gudaheeda deeqdaas oo aanu ugu talagalay inaanu siino dadka ay xoolihii dhaafeen oo waxay quutaan aan haysan oo ku soo xerooday duleedka degmada burtinle dadkaas oo aanan wada kafayn karin konton goys oo ka mid a ayaanu rabnaa deeqda inaan gaarsiino maanta haddii lahaydna hadda ayaan u qaybinaynaa oo ku dhex jiraa waxaan meeshaan ku soo xerooday oo xoolihii ay dhaafeen hareeraha magaalada oo hadda meel ka mid a aan joognaa ilaa afar boqol oo goys oo ay xoolihii dhaafeen waxna xoolihii oo ay naftu kasii dhacayso aan wax nacsiya lahayn ay eg taagan yihiin ambiye haysan baadna haysan deeqda ay maanta qaybinayaan guddiga abaaraha ee degmada buurtile ma aha mid kaafayn kadhaa dadka halaka dhooban waxaana moodaa inay kala badan yihiin gaarla meesha lagu hayo oo ay soo ururiyeen guddiga abaaraha iyo shacabka reer buurtile xisaabiyaha ayaa mar kale ka hadlay dadkaani deegaamada ay ka kala yimaadeen inay yihiin kuwa wal horay meesha usii joogay iyo kuwa hadda yimid dadkaana waxay isugu jiraan dad awalba buurtile aagaarkiisa deganaa iyo dad ka yimid deegaanada ku hareeraysan oo fogfog oo dhinaca hawdka galbeed iyo hawdka bari labadaba ah iyo dhanka waqooyi intaba dad isla bay isugu jiraan waa dad danyar ah oo ilaa iyo hadda wax soo dhintay oo deeqa waxaan anagu degmada buurtin la-aan gudaheeda ka qaybinay iyo wax qolo maaragtay guddiga abaaraha puntland oo maxamed yuusuf iyo raashin ay noo keeneen oo aanu soddon qoys oo kamid a hadda ka hor gaarsiinay waxaan ka ahayn oo intaasi biyihii aanu dadka ka ururin jiray iyo iskuullada magaalada iyo meelaha wixii aanu maga- magaalada gudaheeda dadka muxsiniinta aan ka qaadnay waxaan ka ahayn oo soo gaaray ma jiraan dadka dadkaasuna waxay u baahan yihiin in lasoo caawiyo puntland bay uga baahan yihiin ganacsatada reer puntland bay uga baahan yihiin waxaan halkaan baaq uga diraynaa qayladhaan ah dadka ilaahay waxsiiyey oo muslimiinta oo reer puntland iyo jaaliyadeeda dibadda waxaan kaloo baaq u diraynaa dowladda puntland waxaan leenahay dadkaas soomaaliyeed oo xoolihii dhaafeen oo tabaalaysan oo ku dacdaraysan baafaha magaalada buurtille oo ilaa iyo hadda maamulka puntland aysan ka dhex muuqan dadkaas wax raashina ay usoo dhiibeen guddiga abaaraha reer puntlandna wax raashina iyo wax biyaa oo dadkan hadda ilaa iyo hadda ay soo gaarsiiyeen dadkan tabaalaysan ma jiraan sidaa daraaddeed waxaan ugu baaqaynaa dadka in la soo gaaro oo lala soo gaaro yacni xaaladaas maaragtay culus oo meesha ka jirta in la gaarsiiyo oo maaragtay yacni dadkaas waa tagaalaysan yihiin haddii aan lasoo gaarin naf inay cillo uga dhacdo badankooda ayaa laga baqayaa sidaa daraaddeed waxaan baaqa u diraynaa dowladda puntland iyo hay-adaha gaarka oo u xilsaaran abaaraha oo guddiga abaaraha ay ka mid yihiin waxaan leenahay nala soo gaaro dadkaas xaaladooda serious bay maraysaa haddaba waa kuwaan dadkii maanta deeqda loo qeybiyey ama qadarka raashinka lasoo gaarsiiyey ka mid a dadka abaaruhu ay tabaaleeyeen bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa saliid cabdirashiid guddiga degmada buurtille oo na soo gaarsiiyey raashin maanta iyo agab waxaweye guddiga abaaraha na soo gaarsiiyey mahad baan u celinaynaa wuxuu raashiya na soo gaarsiiyey waxaanu leenahay khayr allaan siiyo iyaga iyo intii soo dhibtay intii soo qabanqaabisay
horta mid aad baahideeda ka bixin ka dhambayso waa mid uun aad maanta ku harsan kadhaan maaha mid baahida laga bixi karo laakiin sitabatooda waxaan qabaa inay iyagu dadaaleen maasha allah marka waxaan leeyahay dowladda puntlandna waxaan leeyahay dadkeeda iyadaa ujeeda bismillaahi raxmaani raxiim jamiile yuusuf warkale waxaan ugu hambalyeynaynaa maxaan ku yidhahdaa dadka abaaraha oo soo rogay dadka abaartu haysto dadka maxaan ku yidhahdaa noo noogu soo deeqay ilaah baa deeqa bixiye ugu hambalyeynaynaa waxaan weydiisanaynaa wixii noo kaalmaynayo oo ilaah baa kaalmo lehe ilaah intaa ku suganana bismillaahi raxmaan raxiim asli biryanu waxaanu ka codsanaynaa ilaahayna aan ugu mahad celinaynaa abaaraha waxa weeye waa abaarowlay biyo la-aan baa mahaysa raashin la-aan baa jidha dar la-aan baa jidha wax bilaadan u baahan yahaba waa aanu u baahan nahay waxa weeye waxaanu u baahannahay ilaahay ka sokona aan ka codsanaynaa in degdeg naloo soo gaaro biyaanu u baahno raashin baanu u baahnay kaalmo badan baanu u baahnay kabaanu u baahno wax bilaadan u baahan yahay waa u baahnay abaar baa si cunoayso xoolihii waa naga dhamaadeen waa soo dalka kacnay xoolaba noogaba harinba waaba naga dhamaadeen xoolaba dadka deegaanka isbarti guurta leh oo meelaha kasoo hayaamahay waxaanu ka soo hayaanay halkaa iyo waxaanu ka soo hayaanay tan intaa iyo waxaanu ka soo hayaanay tan iyo magacali intaasaanu ka soo hayan magaalada iska soo galay dadkaa noo kaalmeeyey markaanu nimina hadda tanna waxay waxa weeye ilaa ay walaalaha iyo dadkaanu ku dhex noolla oo u mahad celinaynaa abaare maxay dadkii baydooka kooyaana arkan sida kuwa asaga meeshii kumayne waynidoonka haysan male raashin haysan biyo halku asagaya nin raashin degdega nolo keen hadii ilahay nuna waa ducaynayna hadii ilahay ya waa baaqayna inoo degdeg nolo soo gaao ningurmat hadii ilahay ilmoodan
abaartaa ka jira deegaamada puntland ayaan ahayn mid mar lagu soo koobi karo ama iyo maalin iyo saacado toona waa abaar baahsan oo saameyn weyn ku yeelatay dadka iyo dunyadaba cabdi axmed radio daljir buurtile aad buu u mahadsan yahay farateeb ayuu kaasi ahaa oo qodobkaas inala socodsiinayay barnaamijka xulashada daljirna qodobkaas ayaa ugu dambeeya xarunta daljir ee boosaaso ayuu idinkaga imaanaya waxaana soo gudbinta barnaamijka xulashada idiin sahashay shirkadda isgaarsiinta geygeena ee golis telcom soomaaliya golis ku dooro hal abuur iyo horumar joogta golis golis